bismillaahi raxmaani raxiim waa saddex iyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada khiyaarta qiimaha iyo qaayaha leh oo dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa cambaareeyey weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maalintii shalay ahaa lala bartilmaameydsaday hogaamiyaha deegaanada jubbooyinka ee axmed maxamed islaam axmed madoobe ka gadaal markii uu dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose weerarkaasi ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa iyo toddobiyo toban ruux oo isugu jirtay saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka iyo sidoo kale dad rayid ah oo ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen madaxweynaha soomaaliya ayaana ku tilmaamay fal fulinimo ah oo wuxuushnimo asigoona cambaareyn dusha kaga tuuray dadkii ka dambeeyey falkaasi dhanka kale maamulka uu hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa iyaga ku howlan isu keenidda iyo sidoo kale ka shaqaynta dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka sidii si midaysan ugu qaybgeli lahaayeen shirka dib u heshiisiinta ee la doonayo inuu ka dhaqangala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasoo kal hore lagu waday inuu ka dhaco magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya jenaraal fataag oo ah ku-xigeenka sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in ay cid waliba oo ay tuhmayaan in ay wax kusoo kordhi karaan deegaanada jubbooyinka ay wadahadal la geli doonaan asigoona tilmaamay inaan laga hari doonin shakhsi iyo beel degan deegaanada jubbooyinka waxauna sheegay in ay wada miday doonaan dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka ee saddexda gobol waxaa la soo laabay daraad oo ay taariikhdu ahayd tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo saddex tobankii waxaa lagu soo laabay gurigay gogoshaas taallay oo ahaa hoteelka loo yaqaana city balasa gogoshaas oo budhigay u ahaayeen suldaan cabduqaadir luga dheere iyo maame sahro sheekh xuseen gogosha ayada ahayd meel munaasab ah meel weyn meel fagaaro ah ayaa lagu soo laabay waxaana loo soo wareejiyey dhulka jubbooyinka waxaa loo soo wareejiyey gogoshaas dhulka jubbooyinka waxaa la dhigi doonaa gogoshii jubba jubbooyinka la dhigi doona magaalada ismaail la dhigi doonaa dib u heshiinta halkay ka socon doontaa halkan baa mataqaanaa baaqii ummadda soomaaliyeed ee reer jubbooyinka oo dhan aan u baaqayna inay xoolaha ka soo qayb galaan annaguna dowladanadan jubbaland waa dowlad dib u heshiisineed dowlad hadda dib u heshiinta bilaabaysa maahane waa dowlad dib u heshiisine labada sanaba waxa wada doonaa dib u heshiisiin qof tagay lagama hari doono laba qof watay lagama hari doono qabiil tagay laga hari doono lagama hari doono dhammaan ummadda soomaaliyeed ee degan saddexda gobol sidaan iskugu keeni karnaan iskugu keenaynaa waan isu dhawarjebinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladdii soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka dowladda federaalk soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka dhawaajiyey in bishii lasoo dhaafay ee agoosto ay fashiliyeen ilaa iyo saddex boqol iyo soddon weerar kuwaasi oo ka dhan ahaa falal dhanka ammaanka ah oo ay doonayeen in ay gudaha magaalada muqdisho iyo gobollo ka tirsan dalka ay ka fuliyaan maleeshiyaadka al-shabaab cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka dowladda soomaaliya ayada oo ka fiyay jigin dhibaatooyinkaasi ay bilowday howlgallo ka duwan kuwii hore ee u samey jirtay ayadoona ciidamo dharcad ah ku daadisay gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo qayb ka noqday bulshada qaybaheeda kala duwan waxa uuna sheegay hadafkii laga lahaa ujeedadaasi in laga gaaray waxa uu gacanta aan ku dhignay ilaa iyo saddex boqol iyo soddon weerar kuwaasi oo dhibaato ku ahaa haddii ay dhici lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan xilli muddooyinkii ugu dambeeyey laga dayrinayay dhibaatooyinka dhanka ammaanka ee ka jira caasimadda soomaaliya dhanka kale qaramada midoobay iyo amisom ayaa si isku mid a u cambaareeyey falkii argagixisanimo ee maalintii shalay ah laga fuliyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xilli halkaasi u gaaray sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe nicholas key ayaa si kulule u cambaareeyay qaraxa ismiidaaminta ahaa ee la doonayay in lagu qaarajiyo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha kumeel gaarka ee labada sano ee soo socota ka arrimi doona deegaanada jubbooyinka master key ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen dad aan waxba galabsan oo xilligaasi ka agdhowa goobta qaraxa uu ka dhacayay kuna howlanaa soo dhoweynta hogaamiyaha deegaanadaasi ay dowladda federaalk ee soomaaliya muddada labada sana u igmatay inuu ka arrimiyo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed saalax alnadiif ayaa dhankiisa cambaareeyay qaraxaasi isagoona ku eedeeyey kooxda argagixisada ah inay doonayeen inay dalka dib ugu celiyaan maalmihii mugdiga sida uu sheegay masar nadiif ayaa sidoo kale carabaabay inay wax waliba ka garab sii doonaan sidii ay shacabka soomaaliyeed noloshooda iyo sidoo kale dib u dhiska dalkooda ugu shaqay lahaayeen weerarka ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay magaalada kismaayo ayaa waxaa ku dhintay in ka badan toban ruux oo isugu jira ilaalada sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo dad rayid ah waxaana uu ahaa weerarkii ugu horreeyey ee ismiidaaminaya ee ka dhaca deegaanada jubbooyinka halka aad warkaasi kala socotaan waa wardhay rediyow barnaamij loogu magacdaray hiigsiga sannadda labada kun iyo shan iyo soddonka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya oo isugu jiro wasiiro iyo xildhibaano iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir iyo martasharaf aada u ballaaran ayaa habeenkii xalay ah waxaa lagu qabtay mid ka mid a hodheelada magaalada muqdisho waxaana ujeedadiisu ahaa sidii horumar loo tiigsan lahaa sannadda labada kun iyo shan iyo soddonka waxaana kasoo qayb galay fanaaniin caan ah oo dalka soomaaliya si aad ah looga qadariyo ay ka mid tahay fanaanada hibe maxamed gudoon hibe nuura oo ayada halkaasi ka qaaday heese cajab geliyey dhammaan dadkii kasoo qayb galay mas-uuliyiintii halkaasi tagtay ayaana khudbado aada u qiiro badani ka jeediyey iyadoona inta badan diiradda lagu saarayay sidii horumar loo tiigsan lahaa waxaana goobta lagu soo bandhigay boorar ay ku sawiran yihiin sawirada dalka soomaaliya oo ay ka shaqaynayaan kambaniyo caalami ah oo ay ugu horeeyaan kambaniyada soo saara shidaalka iyo sidoo kale horumaro dhan waliba leh waxaana goobta isugu yimid dad kor u dhaafayo ilaa iyo shan boqol oo ruux golaha sare ee culimaa-udiinka ahlusunna wal-jamaaca ayaa soo dhoweeyey fadwadii laga soo saaray shirkii culimaa-udiinka soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayagoona ku baaqay in qodobada ka soo baxay shirkaasi la dhaqangeliyo bayaankani ka soo baxay golaha sare ee culimaa-udiinka ahlusunna wal-jamaaca maanta oo jimco ah ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab oo khatar ku ah bay yidhaahdeen jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaan soo dhoweyneynaa fadwadii kasoo baxday culimmada soomaaliyeed shirkii ay isugu tageen magaalada muqdisho toddobada bishii bishii kooiyo tobanaad ee sebtembar shirka oo ahaa mashaakiladka xagjirnimada ee ka taagan dalka soomaaliya kuwaasi oo magac diin loo adeegsaday waxay sidoo kale sheegeen culimaadudiinka ahlusunna wal-jamaaca inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka maleeshiyaadkaasi ay hore ugu jireen amnesty international ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ku eedeysay in ay wado ku-xadgudubka arrimaha xuquuqul aadanaha ka gadaal markii sida ay sheegtay dowladda federaalk ee soomaaliya si xoog ah kaamamkii ay ku noolaayeen gudaha magaalada muqdisho ay kaga saartay dad barakacayaal ah xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay ku howlanaayeen ka bixinta goobaha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaashaha ee magaalada muqdisho amnesty ayaa sheegtay in dadka markii hore ay kasoo carareen dagaalo iyo sidoo kale wax la-aan ka jirtay deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaasi oo cabsiyo badan oo ay qabaan darteed usoo gaaray magaalada muqdisho waxaana amnesty sheegtay in dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka banaadir ay ku takarfaleen dadkaasi ayagoona si qasab ah kaga saaray xeryihii ay kaga sugnaayeen gudaha magaalada muqdisho eedeyntani ka dhanka ah dowladda federaalk ayaa imaaneysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay ku howlanaayeen burburinta iyo sidoo kale kasaaridda gooba ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayadoo sidoo kale warbixintana ku xusnay amnesty international in dad barakacayaal ah oo ku sugnaa goobahoodii diidanaanay inay ka baxaan si qasab ah looga saaray laguna dilay laba qof oo ka tirsanaa dadkii ku dhaqanaa goobahaasi warkii oo aad kala socoteen wardhay reediyo khayaarta qiimaha iyo qaayaha low waanagay intaa warka waxaa idiin akhrinayay idina soo saaray anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu